bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti xiisala akhyaartana dhegaysanaysaa ku soo dhowaada barnaamijkii caawo iyo daljir waa habeen arbaca oo khamiisi soo gelayso laba-iyo labaatanka bisha februari sannadda labada kun iyo toddobiyo tobanka barnaamijka caawa iyo daljirna intiisa badan waxaan caawa ku soo qaadanaynaa khudbadihii laga jeediyey xafladdii maanta lagu shuumay madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo madaxda khudbadeeyeyna waxaa ka mid a madaxweyne waxaan ku ballan qaadaya inaan kula shaqeeyo aniga soomaaliya waxaan ballan qaadaya inaan la shaqeeya madaxweynaha
sheekh shariif sheekh axmed ma ihi aniga ninkii soo bilaabay walaalkay sheekh shariif ayaa iga horreeyey oo sidaanoo kale laba kun iyo labaiyo tobankii si deggan oo macno weyn uu ku jiro oo sharafi ku jirta xilkii iigu wareejiyey aniguna maanta sidoo kale ayaan aad ugu faraxsanahay in walaalkay maxamed cabdulaahi farmaajo uu joogo
xasan sheekh maxamuud soomaaliya ha noolaato ha weylaato ha korto ha adkaato ha isiya sharafteeda ha soo ceshato madaxweynuhu madaxweynuhu ha noolaado taageera weligiine
ismaaciil cumar geelle
dhammaystirka dib u heshisiinta beelaha soomaaliyeed xoojinta sarreynta sharciga iyo nidaamka cadaaladda dib u soo celinta kalsoonida ay shacabka ku qabaan dowladdooda yareynta sabool saboolnimada iyo fakhriga ragaadiyey shacabka soomaaliyeed kobcinta dhaqaalaha dalka iyo kordhinta dakhliga dowladda jihaynta muruqa iyo maskaxda dhallinyarada soomaaliyeed xoojinta iyo tayeenta haykalka dowladnimo xoojinta xanaanka federaaliga ah
iyo madaxweynaha maanta la caleema saaray laftirkiisa maxamed cabdilaahi farmaajo qodobada kale ee aan idiin hayana waxaa ka mid a nabadoon xarago oo ka hadlaya sidii loo xoojin lahaa dowladda curdinka ah ee madaxweyne farmaajo qodobadaas iyo dabcan kuwa kale ayaan idinku hayaa barnaamijka caawa ee daljir waxaa soo saaray cabdiraxmaan yemani anigoo toolmaana idinla socodsiinaya wuxuuna idinka imaanayaa stuudiyaha daljir ee magaalada boosaaso waxaadna nagala socotaan dhammaan deegaanada puntland kowa galmudug bariga etoobiya qaybo ka mid a somalilan xeebaha koonfureed ee yeman iyo baarta internetka radio daljir dot com aan gudogale e sidii aad qodobadaba ku maqlayseen maanta xaflad aad u ballaaran oo dhinacyo kala duwani ka qayb galeen laguna caleema saarayey madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa ka dhacday magaalada muqdisho gaar ahaan xarunta madaxtooyada ee la yidhaahdo villa soomaaliya waxaana dhammaan madaxdii ka hadashay xafladdaasi ay isku raaceen ahmiyadda ay leedahay doorashadii ka dhacday soomaaliya ee madaxweynaha cusub ee la caleema saaraya lagu doortay iyo sida ay tahay in dowladdaas loola shaqeeyo dadka hadlay waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo yidhi
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيد الرئيس مرودي سقالقة مدحويني هورا مدحويني حسن شيخ محمود قدومية بارلبانكا قدومية كحقان نديسة قدومية أغل كسرية كحقان نديسة دمان لبدا أغل بارلمانكا أغل كسرية walaalkan madaxweyne ismaaciil cumar geelle oon ka daalin soomaaliya weligiis marna iyo wafdiga la socda sidaasoo kale ra-iisul wasaare sharmaarke madaxda dowlad goboleedyada safiirada dowladaha aan saaxiibada nahay ee ka soo qayb galay xafladdan wufuudda madaxda dowladaha ee ka soo qayb galay xafladdan bahda saxaafadda iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha kooxda fanaaniinta ee aadka u dadaashay waxaanu ku salaamaya salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib fursad weyn ay ii taha maanta inaan mar kale halkan soo istaago wax uga xafladeeyo guushan oo aan leenahay waa guul soomaaliyeed soomaali waxaan leeyahay hambalyo walaalkay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajona waxaan leeyahay hambalyo sidaas oo kale waxaan rabaa inuu hambaliyeeyo walaalkii madaxweyne xasan sheekh dadaalkiisii afartii sano iyo hogaaminta uu soo hogaamiyey doorashada iyo natiijada sida uu mataqaanaa ugu hogaansamay una diyaariyey xafladihii kala duwanaa aan soo aragnay intaas markii aan ka gudbo waxay ila tahay waxaan maraynaa siday dadkuba wada sheegeen taariikh muhiim ah oo u baahan inaan isha u baryarayno waxaan soo marnay marxalada adag oo runtii xanuun badan oo na soo maray tabarteenu ha yaraato laakiin maanta shayga soomaali isku waafaqsantaha waa in afartii sano doorasho la sameeyo si fiican ay u dhacdo ciddi ku guulaysatana lagula shaqeeyo taas waxaan isleeyahay taas waa arrin aan marna laga tanaasuli karin waa arrin u baahan mar walba inaan farta ku fiiqno hoosta ka xariiqno sheegno adkayno ku wada shaqayno marxaladda cusub ee maanta la galay waa ognahay waa marxalad aad u culus marka dhinaca siyaasadeed laga fiiriyo marka laga fiiriyo dhinaca dhaqaalaha marka laga fiiriyo dhinaca amniga marka dhinac walba laga fiiriyo madaxweyne waxaan ku ballan qaadaya inaan kula shaqeeyo aniga soomaaliya waxaan ballan qaadaya inaan la shaqeeyo madaxweynaha shardi la-aan shardi la-aan waxaan u arkaa waajib inaan ka shaqeeyo arrintan intaas markii aan ka gudbo xafladdan waxaa iskale madaxweyne farmaajo mar raba hadal badan inaan ka yidhaa madaxweyne waa kugu soo dhaweynayna waana kula shaqeynayna aad iyo aad waa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
madaxweynihii afar sano ka hor sheekh shariif sheekh axmed sidoo kale waxaa hadlay madaxweynihii dhowaan xilka ka degay xasan sheekh maxamuud
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدعوينها الجمهورية فدرالك الصومالية مدنى محمد عبد الله فرماجو دمان مرتي شرفتا كسو قيب قشي حفلدا هي دمان الدولة دادوينها الصومالية يا مدحنا الصومالية دمان تود وحن لها مركز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته salaanka gadaal sida halkan looga wada dhawaajiyey maanta maalin aad iyo aad u weyn oo taariikhda soomaaliya meel kale oo weyn ka gelaysa waaye dadkii iga horreeyo o dhan ayaa ka hadlay waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu hambalyeeyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo aan weliba u ducayno ilaahay inuu xilka la garab galo waxaan sidoo kale aan aad iyo aad ku darayaa codkayga soomaalidu dimuqraadiyiintii ugu horreeya afrika in ay ka mid yihiin oo ay yihiin dad ilaa bilowgiiba ilaa iyo duruufuhu ma marka qaarkood u diidaan mooyaane markay fursad helaan in ay dhaqan ahaan dad dimuqraadi ah oo jecel in talada dalka iyo dadku mar walba ay oggolaanshiyaha iyo rabitaanka shacbiga codkooda la aqbalo inay yihiin aad baa dad badanoo madaxdii halkan ka hadashay ay arrintaa aniga iigu bogaadisa laakiin waxaan rabaa ma ihi aniga ninkii soo bilaabay walaalkay sheekh shariif ayaa iga horreeyey oo sidaanoo kale laba kun iyo labaiyo tobankii si deggan oo macno weyn uu ku jiro oo sharafi ku jirto xilkii iigu wareejiyey aniguna maanta sidoo kale ayaan aad ugu faraxsanahay in walaalkay maxamed cabdulaahi farmaajo uu joogo oo aan sidaasoo kale xilkii ugu wareejiyo salaanka gadaal iyo muxuu ahaay intaa waxaan rabaa maanta maalintaas weyn oo taariikhda dadka soomaaliyeed dhammaantood waa wax ay ku faani karaan soomaalidu meel kastoo ay joogto maanta waa maalin ay ku faanayso oo dhammaan dadka soomaaliyeedna taariikhdooda sida halkanba looga wada qiray loogana sheegay waxaan leeyahay taariikhdaas iyo dhaqanka sidaas soomaaliya ha sii socdo hana waaraan leeyahay dadka soomaaliyeed codkooda iyo taladooda mad- mar walba waa midka ugu mudan in la ixtiraamo oo la qadariyo haddii alla yidhaah sidaas ayayna noqon doontaa soomaaliya ee maanta meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay dhammaan hambalyo dadka soomaaliyeed raalli ahaanshaha alla ka sokow ee waxa maanta meeshaan ka dhacayahay waa wax ay dadka soomaaliyeed dhammaantood ay ku lahaayeen qayb ka qaateen u soo dadaaleen raalli ka noqdeen waxa maanta halkan ka dhacay waa wadajir howl loo soo wada qabtay sidoo kale maanta waxaan idinkula dardaarmayaa in si buuxda oo gabbasho iyo kala har aan lahayn loo garab istaago madaxweynaha cusub in uu xilkiisa ku guulaysto iyo xukuumadda cusub ee dalka dhowaan loo dhisi doono haddii alla yidhaahdo walaalayaal waayo aragnimadu waxayna tusee soomaaliyada cusub ee aan hiigsanayno ee aan maanta u taa- ku taagannahay waddadii aan hiigsigaas quruxda badanan hiigsanayna aan ku gaari lahayn meel ugama bannaana cambaarayn mucaaradad aflagaado madaxda iyo hay-adaha dowladda la afdee taas taas beddelkeedii dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay madaxda ha la taageero ha la waaniyo hana loo duceeyo in ilaahay xilka uu la garab galo walaalayaal soomaaliya qof waa ka weyn tahay ee qof aad necab tahay ama aad dhibsanaysa awgeed soomaaliya sumcaddeeda iyo wejigeeda waxa ugu dhimin dowlad dhisidda soomaaliya maanta waxay ugu baahi badan tahay waa muuqaal qurxoon in loo muujiyo dalka soomaaliya laga muujiyo muuqaal qurxoon iyo in laga shaqeeyo eh, xasilooni iyo deganaansho siyaasadeed dalka inay ka jirto la yareeyo ama la joojiyo isqabqabsiga iyo iska hor imaadka soomaaliya waxba kuma soo kordhinayso mucaaradada iyo isqabqabsiga taas markaan leeyahay waxaa ii weylisa marne dadka soomaaliyeed kula talin maayo inay wax qalloocan iyo wax qaldan raalli ka noqdaan laakiin wixii naga qaldan hay-adaha dowladnimada dhexdooda waa inaan ku saxnaa ee bannaankooda inaan ku- ku raadina saxid ma ahan taariikhda iyo waayo aragnimada soomaaliya waddadii aan soo marnay waxayna tusay isku day kasta iyo wax kasta oo xeendaabka dowladnimada bannaankiisa lagu sameeyahay in aanay hirgelaynin haddii marka hore ay u muuqdaan xataa inay hirgelayaanna ma waarayaan laakiin wax kasta oo xeendaabka dowladnimada dhexdeeda lagu sameeyahay mar walba way waarayaan waana aqal waana dhaqan gelayaan dib u dhiska dowladnimada soomaaliya iyo dib u soo kabashada dalka guud ahaan waa xaqiiqo dhab ah oo maanta aan la hor istaagi karin horeyna u socotay maanta waxba nama tarayso hebelaa ii leh iyo koox hebelaa ii leh iyo dal hebelaa ii lahaa dhibaatadan waxba nama tarayso wax kasta oo dalkan ka dhaca wanaaggiisa iyo xumaantiisaba dadka soomaaliyeed ayaa iska leh waa inaan wanaaggiisa mar walba inaan lahaano aan ka shaqayna haddii alla yidhaah waxa ka dhacaya dalkeenna waa dadkeenna waxa ay sameeyeen wixii hore u soo dhacayna mas-uuliyaddeeda waa inaan qaadnaa waxa wanaaggaa ee maanta socdana oo soo bilowday mar horene waa inaan ku naaloonnaa oo aan ku, ku, ku, ku faannaa dhammaanteen sidaas daraaddeed caalamka annagoo kaashanayno annaguna iskaashanayno soomaaliya waa inay isku tashataa oo ay hore u socotaa tajribada waxayna tusaysaa waddadii aan soo marnay burburkii dowladnimada ka sokow caalamku dowlad nooma dhisi karo waa la soo tijaabiyey waa suurtogeli weyday dowlad dhisiddeenna iyo dowlad wanaagsan iyo dowlad xooggan iyo dalkeenna oo baraaro gaaro waxaa mas-uuliyaddiisa dusha ay ka saaran tahay dadka soomaaliyeed iyo dowladdooda waana inaan u wada istaagnaa arrintaas annagoo kaashanayna dabcan caalamka oo aan ka mid nahay haddaba anigoo ka faa'iidaysanaya munaasabaddan weyn ee maanta waxaan u mahad celinayaa dhammaan madaxdii soomaaliyeed ee ila soo shaqaysay muddadii afarta sano ahayd ee aan xilka dalka hayay sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dhammaan madaxdii aan walaalaha iyo saaxiibbada ahayn ee soomaaliya soo garab istaagnaa muddadii dhibaatadu soomaaliya ay ku jirtoo dhan waxaanan halkan uga codsanayaa mar kale inay sii garab taagnaadaan soomaaliya iyo madaxda cusub ee maanta timiday si dalkeennu haddii alla yidhaahdo oo hore ugu sii socdo madaxweyne soomaaliya ugu qabsoomay labo dhammaystirka wixii qabyo ka ah iyo saddex unkidda rajo cusub oo lagu dul dhiso wixii noo qabsoomay intaa kadib waxaan leeyahay soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha midowdo soomaaliya dowladnimadeeda ha xoogaysato idinkuna noolaada wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa ka mid ahaa dadkii xafladaas ka khudbadeeyey karin keligii inuunan waxba qaban karin inaad tustaan isaguna waxa uu ku dhiiranayaa haddii uu arko hareerihiisa inaad joogtaan fi saraa'i wadarra haddii ay kharibanto iyo haddii ay hagaagtaba inaad garab joogtaan inuu inuu arko dareemo idinka arko ma garanaysaa raqbad iyo rabitaan maanta soomaaliya waxa hor yaallay wax yar ma aha noloshii baaba kolkol halis ah noloshii malaayiin dada ayaa halis waan ka wada hadalnay madaxda gobolka in aan qayladhaan u kacno geligeennuba inaan dadkeenna badbaadino geligeennuba in aan tusno in ma garanaysaa horta annagu aan aan guntiga guisha iskaga dhigno oo aan soo saarno yacni inaan dadkeenna u gurmano carruurtu ha ugu daraatee wararka la sheegayaay ma fiicno ma fiicno yacni halis baa iyaa halkaa jirta halistii kale ee security-ga ayaa ku haysataa dhaqaale xumadii baa ku haysataa waxaasoo dhan waxaa lagaga baxayaa bicawni illaahi wa tawfiiqih ragannimo ku dar haddana annaguna wixii aan tarno wixii aan karno hagar la-aan hagar la-aan inaan idin rab joognana inaad ogaatiin baan doonaynaa soomaaliya ha noolaato ha weynaato ha korto ha adkaato ha isiya sharafteeda aad soo xishato madaxweynuhu madaxweynuhu ha noolaado taageera weligiile waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullah
madaxweynaha maanta la caleema saaray maxamed cabdilaahi farmaajo oo khudbad dheer jeediyey ayaa hadalkiisa ku bilaabay
kaalintii ay ka qaateen daadihintii iyo taabagelintii hannaankii doorashada iyo shaqadii cuslayd ay soo qabteen iyagana ku soo shaqeeyey iyagoo ku soo shaqeeyey duruufo aada iyo aada u adag waxa ayana kaalintaas aan ka lidan qaatay madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo guddiyadii doorashooyinka heer federaal iyo heer gobol waxaan dhammaantood uga uga mahad celinaynaa kaalintii mu mugta lahayd ay ka soo qaateen hawshaas adag sidoo kale waxaan hanaanka doorashada soomaaliya hiil iyo hooba la garab istaagay beesha caalamka oo ay ugu horeeyaan ciidanka nabad ilaalinta amisom oo sugay amniga goobaha doorashooyinka iyo deeqbixiyaasha caalamka iyagana doorkii ay ka qaateen waxaan ugu haynaa abaal weyn mudanayaal iyo marwooyin soomaaliya waxaa sharaf u ah inay ka mid tahay dalalka sida hufnaanta leh loogu tartamo hogaanka dalka isla markaasna si nabadgelyo ah loogu kala wareego awoodda dalka waxaa sharaf noo ah inaan maanta halkan ay fadhiyaan madaxweyneyaashii iga horreeyey oo aan soo wada shaqaynay muuqaalkan waa mid ay ku naaloonayaan ama ay ku naaloodeen dhammaan shacabka soomaaliyeed wuxuuna dhidibada u aasay dhaqanka dimuqraadiyadda ah ee soomaaliya qaadatay markii ay xorriyaddooda qaadatay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii mudanayaal iyo marwooyin dowladdeenna waxaa horyaal caqabado aada u fara badan inkastoo aanan dadaal yaraysan doonin haddana waxaan rabaa inaan shacabka soomaaliyeed u caddeeyo in marka la eego sida uu u kooban yahay itaalka dowladeed dhanka dhaqaale iyo dhanka ciidan iyo security waxaa la qaban karaa ay koobnaan doonaan waana ognahay waana hubaa inaan jecelnahay ama jeclaan lahayn in afarta sana soo socota aan xalliyo dhammaan dhibaatooyinka jira laakiin taasi way adag tahay inay dhacdo dhibaatooyinka badan oo idin haysta waxa ay samaysmeen labaatan iyo lix sano oo colaad iyo abaaro ay soo socdeen xalkooduna wuxuu u baahan yahay dhowr iyo labaatan sano oo kale sidaas darteed waxaan si toosa uga codsanayaa shacabka soomaaliyeed inay igala shaqeeyaan sidii aan u xallin lahayn dhibaatooyinka aasaasiga ah ee nooga ee noogu daran afarta sano ee soo socota kuwaasi haddii aan wax qabanno kuwa kalena dowladaha naga dambeeya ayaan ayaa dhammaystiri doona insha allah laakiin dowladdeenna halkan anigu aan hoggaanka hadda ka ahay waxaan ballan qaadayaa sharafkii iyo cisadii iyo karaamadii soomaaliya inaan soo celiyo caqabadaha ugu waaweyn ee hor yaalla waxaa ka mid ah amni xumo baahsan dhibaatooyin bini aadamnimo sida abaaraha haatan ka jira dalka dhammaystirka dib u heshisiinta beelaha soomaaliyeed xoojinta sarreynta sharciga iyo nidaamka cadaaladda dib u soo celinta kalsoonida ay shacabka ku qabaan dowladdooda yareynta sabool saboolnimada iyo fakriga ragaadiyey shacabka soomaaliyeed kobcinta dhaqaalaha dalka iyo kordhinta dakhliga dowladda jihaynta muruqa iyo maskaxda dhalinyarada soomaaliyeed xoojinta iyo tayeenta haykalka dowladnimo xoojinta xanaanka federaaliga ah siyaasadda arrimaha dibadda oo ku dhisan ixtiraam iyo iskaashi haddii aan ku hormaro arrimaha amniga waxaan diiradda saari doonaa tayeenta qaybaha kala duwan ee ciidanka qalabka sidaha ama amniga ka shaqeeya waxaan hubin doonaa in ciidamadeen geesiyaasha ah ay u dhammaystiran yihiin agabka ay u baahan yihiin sida mushaaharadooda qalabkooda tababarkooda iyo xerooyinkooda sida la wada ogsoon yahay ciidanka nabad ilaalinta amisom oo hadda nala jooga oo ay ka mid yihiin uganda kenya burundi jabuuti iyo etoobiya runtii hawl wanaagsan iyay qabteen oo aan u baahnayn waxayna hadda waxaana hadda socda oo ay buuxsantay tobankii sano muddadaas dheer waxay naf iyo maalba u hureen sidii ay garab noogu siin lahaayeen dib u yegleelidda ciidanka qaranka oo amniga amnigeenna ku filan dad badan baa ka dhintay dad badan baa ka dhaawacmay waa inaan mar walba xasuusnaano hadafkaas in badan oo ka mid ah wuu hirgelay wuu hirgalay balse in badan ayaa weli harsan xukuumaddaydu waxay amisom kala shaqayn doontaa hadduu ilaah yidhaahdo in muddo kooban hadafkaas lagu hirgeliyo oo ah dhismaha ciidankeenna si ay soomaaliya si ay soomaaliya u yeelato ciidan qaran oo amniga dalkeenna iyo dalkii iyo dadkiisa u shaqeeya mudanayaal iyo marwooyin gobollo badan oo ka mid ah dalka waxaa in dhowaanba afeeyey abaaro ba-an oo dad iyo dunyaba baabi'iyey muuqaalada xoolaha la-anaya iyo dhulka xaalufay waa kuwo aad u xanuun badan laga cabsi qabo xukuumaddeenna ilan shacabkao dhan waa wada leeyihin xukuumaddan iyagaas ka leh oo kaashanaya khubaro gudaha iyo dibadda waxaa waxaan la imaan doonaa istaraatiijiyad cad oo loogu loogu oo oo looga waabto aafada abaaraha istaraatiijiyadaas ayaa ku qotomi doonta mabaadi'da caalamiga ah ee adkaysiga aafooyinka ama resilience intaas aan aan roob la-aan waxba laga qaban karin ilan waa wax ilaahay shaqadiisa ahe haddana waxaa loo diyaargaroobi karaa natiijada ka dhalata mudanayaal iyo marwooyin dib u heshiisiintu waa geedi socodka soo bilowday dhowr iyo toban sano ka hor welina way socdaan dowladdeennu waxaa mas-uuliyad gaara iska saari doontaa dhammaystirkii dib u heshiisiinta bulsho waa ceeb waxaa ceeb nagu ah in sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka ay weli kala qaqob ka kala qabsan yihiin ama kala baxsan yihiin ama kala qaybsan yihiin qoysas wada dhashay oo hal magaalo degan habeenkii lay doortay soo hodintaas waa la isaga gooshay iyadoo aan cidna looga amar qaadan dib u heshiisiintu ma aha in laisuga soo in in la isa soo hor fadhiisto oo keliya mararka qaarkood waxaa ka muhiimsan dhacdo iyo astaan horseeda in laisku soo dhowaado dowladdeennu waxay xoogga saari doontaa dib u heshiisiinta magaalada gaalkacyo si xal waara loogu helo waxaana u mahad celinayaa madaxdii iiga horreysay madaxdii iiga horreysay xilka oo dadaal buuxa ee ka geystay arrintaas iyo qaramada midoobay iyo midowda africa oo runtii aad iyo aadaan ugu mahad celinayno shaqadii ay halkaas ka qabteen ee dadka waalaha lagu lagu hesisiinayo dowladdeennu waxay la imaan doontaa hanaan cad oo loo maro dib u hesisiinta beelaha walaalaha ah ee soomaaliyeed ee ku dirirsan dacallada dalka waxaan ku kalsoonahay in wax badan aan ka qaban karo aan ka qaban karno insha allah haduu ilaa yidhaah wadahadalladii u dhexeeyey dowladda dhexe iyo walaalaheen somalilan waxay ahayd tallaabo wanaagsan oo hore loo loo qaaday waxaana naga go-an in aan sii wadno si aan uga mari dhalino hadduu ilaah yidhaaha mudanayaal iyo marwooyin sarraynta sharcigu waa udurdhexaadka dowladnimada sida ugu habboon ee lagu gaari karana waa xoojinta iyo tayeenta nidaamka cadaaladda dalka dowladdeennu waxay dib u eegis ku dib u eegis qoto dheer ay ku samayn doontaa nidaamka cadaaladda waxayna si dastuuri ah u xoojin doontaa hadduu ilaah yidhaahdo awoodda sharciga waxaan hormuud ka noqon doonaa in sharciga uu noqdo kii sarreeya oo loo sinaado mudanayaal iyo marwooyin waxaa biyo kama dhibcaana in la soo celiyo kalsoonida ay shacabka soomaaliyeed ku qabaan dowladdooda waa in shacabku ay dowladdu u arkaan mid u shaqaysa ee aan ka shaqaysan mid u adeegta mid mid u adeegta ee aanan ka adeegan mid u turta oo aan ku tuman mid u roon oo aan raran taas si loo helo dawladdu waxay qaadi doontaa tallaabooyin cadcad oo dib loogu soo celinayo kalsoonida luntay ee shacabka iyo dawladda dawladdu waxaa astaan waxay astaan u noqon doontaa adeega shacabka shacabka soomaaliyeed waxaan ka rabnaa inay dawladda taageeraan ilayn iyaga iska leh waxaan ka rabnaa inay nagala shaqeeyaan amniga waxaan ka rabnaa inay dhiibaan canshuurta ama dhaqaalaha dawladda ay ku shaqaynayso maxaa yeelay daacad kastaan ahaado waxaan ka shaqayn karaa oon maamuli karaa wixii lii dhiibtay marka waxaan ka codsanaya shacabka soomaaliyeed inay dawladdoodu taageeraan oo dhaqaalaha aysan ka hakran oo ay canshuurta bixiyaan mudanayaal iyo marwooyin marka laga soo tago amni xumada cadowga labaad ee ragaadiyey dalka iyo dalkan iyo dadkan waa saboolnimo iyo fakri oo baahsan shaqola-aantu waxay ka mid tahay shaqola-aantu way ka badan tahay boqol kiiba siddeetan taasi waxay keentay in dhalinyaro soomaaliyeed oo matala in ka badan boqol kiiba toddobaatan ay rajo beel noqdaan isla markaasna dalka ka hayaamaan iyagoo u baxsada yurub iyo america in badan oo ka mid ah oo wiilasheenna iyo gabdhaheenna waxay ku dhammaadeen oo ay ku baaba'een ay ku dhinteen badaha u dhexeeya africa iyo yurub qaar kalena oo badana waxay ku jiraan xabsiyada ku yaalla dalalka ay u tahriibeen iyo dalalka ay joogaan qaarkood xitaa qaar badan oo ka mid ah oo dhallinyarada ay marin habaabiyeen kooxda argagixisada ah oo oo waa kuwa rajada iyo nolol ka raadiyey inay kooxahaas ku biiraan aniga waxaan ahay waalid leh caruur furaya ah waxaan dareemi karaa hanuunka ay leeyihiin in ubadkaagii ay badda ku dhintaan ama ku dhammaadaan ama lagu hay ama lagu haysto xabsiyo shisheeye dawladdeenna waxay ahmiyad weyn siin doontaa kobcinta dhaqaalaha iyadoo kaabagelin doonta barnaamijka qorshaha horumarinta qaranka ee xukuumaddii ugu horreysay ay samaysay in badan dowlad goboleedyaduna ay ansixiyeen isla markaana deeqbixiyaashu ay soo dhoweeyeen qorshahaasi wuxuu si cad u qeexayaa qorshahaasi wuxuu si cad u qeexayaa dabbaha loo marayo kobcinta dhaqaalaha wuxuuna ahmiyad gaarah siinayaa jihaynta iyo howlgelinta dhallinyarada soomaaliyeed qorshaha horumarinta qaranka ee saddexda sano oo soo socota wuxuu abuuri doonaa fursado shaqo iyo kuwo ganacsi oo aad u badan wuxuuna horseedi doonaa in la dhiso qaybo muhiima oo ay ka mid yihiin kaabayaasha dhaqaalaha dalka dawladdeenna dawladdeenna waxay hubin doontaa in qorshahaasi uu ka turjumo baahida iyo aragtida dawladda dawladda dhexe iyo dowlad goboleedyada oo dhan mudanayaal iyo marwooyin soomaaliya waxay qaadatay hannaanka federaalka dawladdii hore waxay ku ammaanan tahay inay soo dhistay afar dowladood afar dowlad goboleedyo iyadoo puntland ay horay u sii jirtay hooyana u ahayd hannaanka federaaliga ah dawladdeennu dawladdeennu waxay ka sii ambaqaadi doontaa halkii ay maraysay insha allah waxaana xoojin doonaa wada shaqaynta iyo iskaashiga ka dhexeeya dowlad dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada gaar ahaan dhinacyada amniga dowladnimada ganacsiga iyo arrimaha bulshada waxaan dhisi doonaa guddiyada ay dastuurku dastuurku faray ee loo as- eh, asteeyey inay xoojiyaan cilaaqaadka dowla- dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada si gaara waxaan dowlad goboleedyada isaga kaashan doonaa sare u qaadaynaa dakhliga labada dhinac wad- wadaagaynaa khayraadka khe- khe- khayraadka dabiiciga ah xoojinta ganacsiga u dhexeeya gobolada iyo dabcan wada shaqaynta hay-adaha amniga iyo kuwa cadaaladda dowlad goboleedyadu waa baalashii ay ku buubi lahayd dowladda federaalka ah dowladda federaalka ahna waa indhihii ay dowlad goboleedyadu wax ku arki lahayd iskaashigoodu waa lama huraan waxaana dhowaan safaro ku soo kala bixin doonaa insha allah dhammaan xarumaha dowlad goboleedyada anigoo dhegaysanay ano- anigoo dhegaysan doona madaxdooda iyo bulshada intaba mudanayaal iyo marwooyo tobankii sano ee lasoo dhaafay soomaaliya waxay soo ceshanaysay xiriirkii caalamiga dowladdeennu waxay la imaan doontaa siyaasad arrimo dibadeed oo ku qotoma laba arrimood oo muhiima oo xasaasi ah kow iskaashi labo ixtiraam dowladdeennu waxay culays weyn saari doontaa inay iskaash inay iskaashi dhow la yeelato dalalka kale gaar ahaan kuwa aan bahwadaagta nahay ee gobolka geeska africa midowda africa jaamacadda carabta ururka islaamka midowda yurub iyo maraykanka iskaashiga ugu muhiimsan ee laba dal dhex mara waa midda ganacsiga waana midka ay soomaaliya si weyn ugu baahan tahay dowladdeennu waxay abuuri doontaa jawi sahla iskaashiga ganacsigaas waxaan dhammaystiri doonaa sharciga maalge- maalgashiga dibadda oo uu ansixiyey baarlamaanka baarlamaankii hore waxaana samayn doonaa wakaalad ama hay-ad qaabilsan maalgashiga dibadda oo si hagar la-aanah u raadisa in soomaaliya la maalgashado si gaara dalalka aan deriska nahay waxaan la samaysan doonaa nidaam iskaashi ganacsi waxaana rumaysanahay in ganacsigu uu he- uu horseedi karo isdhexgalka bulshada iyo labada dowladood ay wax badan kala faa'iidaysan karaan dhaqaalahooda oo kobca mabda'a labada mabda'a labaad waa ixtiraam waxaana dalalka aan deriska nahay aan siin doonaa ixtiraam ayna ay naga mudan yihiin oo iyagu oo oo oo ay ugu horayso inaan faragelin annagu usan dhankeena ka imaan aynan ku samaynin arrimahooda gudaha iyagana intaas in la eg ayaan ka filaynaa insha allah dardaaran dardaaran baan raba inaan u diro nabaddiidka al-shabaab al-shabaab sidaad og tihiin sanadkii lasoo dhaafay qaraxyadii iyo isma- ismadidintii ay sameeyeen waxay ku laayeen dad gaaraya sagaal boqol oo qof oo soomaaliya oo waxba galabsan caruur ciroole iyo dumar u badan doraad waxay ku laayeen soddon ma- dad maxaan ku dhaha wax magarato ah oo waxba aan galabsan oo caruur iyo dumar iyo ciroolo ah afartan kalena waa ku dhaawaceen waxaan u sheegayaa ummadda soomaaliyeed oo labaiyo toban milyan in ka badan ah ma hor istaagi kartaa waxaan idiin sheegayaa dhowr qof aad dishaan iyo hanti aad burburisaan soomaali ku qalbi jabi mayso soomaali maanta waa isku duuban tahay waxaan idiin sheegaynaa khaasatan dhallinyarada soomaaliyeed oo la khalday waxaan u sheegaynaa in maanta laga bilaabo aysan isku qarxin dadkooda soomaaliyeed oo oo- oo walaalaha ah in aysan dhibaateen ama aysan burburin hantida dalkooda uu leeyahay waxaan uga digaynaa in aysan dalkan horumarkiisa hor istaagin aysan hor istaagi karinna waxaan diyaar idinla nahay inaan dhallinyaradaas la khalday aan gacmo furan ku soo dhowayno oo aan siino waxay u baahan yihiin ay ku shaqaystaan iyo nolol kuwa u shaqeeya alqaacida iyo isis iyo ummado kale oo dalkan aan doonayn inay istaagto waxaan idiin sheegaynaa waktigii waa dhammaaday ummadda soomaaliyeed ay qaybsanaayeen fursad yaad haysataan ku soo biira soomaaliya horumarante horumarkeeda ku soo biira ku soo biira walaalihiin wixii aad samayseen waad samayseen waa laydin khalday diyaar waxaan idinla nahay gacmo furan inaan ku soo dhoweyno diyaar waxaan u nahay gacmo furan inaan ku soo dhoweyno haddii aada ogolaan weydaan hadda laba iyo toban milyan oo soomaali ah iyo idinkoo dhowr kuna kama hortegi kartaa walaalayaal guud ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan aaminsanahay sidaad aragtaan maanta in laba madaxweyne oo horey ag taagan yihiin waxaa noo bilowday jidkii iyo dariiqadii dimuqraadiyadda waxaan soo aragnay dagaal sokeeye oo qabiil waxaan soo aragnay dagaal xagjir waa ka gudubnay hadda waxaan maraynaa markii aan caalamka kula tartami lahayn dhaqaale iyo waxbarasho aan kula tartami lahayn annagoo la shaqeyna dawladaha deriska annagoo kala shaqeyna dhanka amniga guud ahaan caalamka annagoo soo dhoweyna cid walba oo adduunka ah oo gacanna siisa ciddaanna soo dhaweynayna annagaa soo dhaweynayna insha allah diyaar dawladdan waxay u tahay in ay ku shaqayso sidaad filayseen oo aad ku soo dhoweyseen dawladdaani waxay ku shaqayn doontaa amn inay ilaaliso ammaanada dadka waxaa jira perception aada u xun oo adduunku naga faafiyey inaan nahay dad musuq maasuq badan waxaan ka galnay sanadkii lasoo dhaafay dalka ugu hooseeyaan ka galnay adduunka shacabka soomaaliyeed iyo dawladdan dhis doona insha allah waxaan rabnaa inaan ka wada shaqeyno inaan noqono kaalinta koowaad ee dawlad wanaagga insha allah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maalin wanaagsan soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato guul madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo ka hadlayey xafladdii maanta lagu caleema saaray haddaba sidaasi aad maqlayseen maanta waxaa la caleema saaray madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo waxaana dadkii ka hadlay xafladdaas intooda badan ay isku raaceen muhiimadda ay leedahay sidii dowladda cusub ee curdinka ah loola shaqayn lahaa dadka arrintaasi ka hadlay waxaa ka mid ah nabadoon xarago oo ah fayeenka nabadoonnada gobolka bari maanta ayuu nagu soo booqday suudiyaha daljir ee magaalada tan boosaaso wuxuuna u warramay xasan haykel بسم الله الرحمن الرحيم آه، وبه نستعين أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الراديو دلجر إيو حسن هيكل آد بومها سنتهين آه، مركز تا سيداد وقوهي لنتهين بلشدة آه، وحيالا يقباهن تاي أم وحيالا الربو إن لقارسيو وإن قمها دعلنيا بعد الله وحن ربا إنان مددي ديريد آنو مقدشو كم مغنين وحنو كم مغنين rag dad badan oo aada u fara badan oo soomaaliya guud ahaanba ka yimi baa jiray ee dadkaasu s- waxay u yimaadeen ee magaalada muqdisho ee sidii dowlad qaran oo isbeddel keenta oo looga baxo ee dhibaatooyinkii daashaday ee soomaaliya ee rajadaas ayaanu meesha ku joognay een alle subxaanahu wa tacaala ayaan ku mahadinayaa in ee, natiijadii ay noqotay ee baarlamaankii oo dadaalay shacabkii soomaaliyeed oo dadaalay in alle ka soo saaro een, shaksi ay ku wada qanacsan yihiin saas darteed marka ee dowladda maanta lagu caleemo saarayo oo uu garwadeenka ka yahay een, madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ee soomaaliya oo dhan geeska gees way soo dhoweeyeen waxayna ka rajaynayaan oo soo dhoweyntu tahay in qarannimadii iyo karaamadii soomaaliya lahayd inay soo noqoto in shacabka soomaaliyeed oo dal iyo dibad jiraahe ay dalkooda ee si ay ku qanacsan yihiin oo niyadsan inay dalkooda u noqdo maalin un ama afarta sano oo soo socotaah uu dhaco isbeddel aada u weyn oo soomaaliya oo dhan lagu wada qanci karo sababtu waxay tahay een, innaga shaqadeenna shacabka iyo dowlad goboleedyaduba een, muhiim waxa ah inay la shaqeeyaan dowladda cusub maadaama ay natiijada u weyni tahay in dowlad dhexe la helo oo ummaddan adeega gaarsiisa waxaad la socotaa soddon sano lama arkin wax adeega shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan caafimaadka iyagaa isu qabay amniga iyagaa isu qabay lacagtooda ayay ku iibsanayeen waxbarashada iyagaa isu qabay ilaa heer dugsi hoose ilaa heer jaamacadeed iyagaa isu qabay saa darteed marka jidadkii iyagaa dhisanayay oo lacagtooda ku dhisanayay bal iskaba daayee wax adeegoodii kale ee asaasiga ahaana iyagaa waday saa darteed marka een, waxaa soomaaliya dadkeedii ama shacabkeedii ay tabayaan waxay tahay dowlad ku fillaata adeegiina gaarsiisa maadaama aan lagu sii jiri karin sida tan in wax la sii wadoba oo dhaqaalahii iyo iyo iyo iyo iyo iyo waxyaalahii nuqsaan badan uu dhacay saa darteed marka waxaan aada u soo dhoweynayaa dowladda hadda inoo bilatay oo hadda ee, ee, shaqaynaysa in garab weyn la siiyo oo ummadda soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaanba ay gacan buuxda siiyaan waxaan halkan ugu baaqayaa shacabka iyo dowladda puntlandba inay taageeraan dowladda inay taageeraan oo ku taageeraan shaqadeeda inay gudato ay waajibaadka u leedahay waxa aan rabaa laba shir oo ka dhacay magaalada muqdisho inaan in yar ka idhaahdo labada shir waxay odayaal dhaqameedka soomaaliyeed ayaa ku shiray wax badan baad ka aragteen meediyaha iyo arrimii ay ka hadleen mar waxay ahayd isbeddelka soomaaliyeed inay baarlamaanku ay beddelaan nidaamka hadda lagu socdo inaysan soomaaliya anfacayn ilaahay mahaddiis markii ay taasu dhammaatay odayaasha soomaaliyeed mar labaad baa laysu yimi markii farmaajo soo baxay oo madaxweynihii lagu guulaystay mar labaad ayaa la shiray fariin ayaa laysoo faray annaga iyo raggii kale ee odayaal dhaqameedka ahaa ee puntland ka soo jeedi saddex arrimood ayaa ugu muhiimsan afarta sano oo soo socota inaan la dagaalanno waxyaalaha keenaya dibudhaca keenaya waxaa ugu horreeya inaan dhammaanba ka hor nimaadno dowlad iyo shacabba musuq maasuq in lala dagaalamo wax allaale wixii musuq keenaya ee oo dibudhac keenaya ee ummadda habsaankeeda keenaya ee laysku nacayo ee u- cadaaladda hoos u dhigaya ee ummad ee yacni in yarna ee ma garanaysaa ay rabto inay ku noolaato intii badnaydna ay ku baaba'do meesha arrintaasu inay meesha ka baxdo musuq maasuq in lala dagaalamo musuq maasuqu waxa weeye maxaanu taa tix raacayni madaxweynuhu arrinkii ugu horreeyey afkiisa ka soo baxbeen inuu la dagaalamayo musuq maasuqa shacabka soomaaliyeed iyo maamulada maamuladuna waa inay la dagaalamaan musuq maasuqa si loo gaaro ahdaafta ee nololeed ee soomaaliya ay higsanayso qodobka labaad wuxuu ahaa in qabyaaladda laga xoroobo qabyaalad soomaaliya way kala geysi gobollay ka kala dhigtay degmooyin bay ka dhigtay qariyaad bay ka ka kala dhigtay meesha ay soomaaliya marayso waad ogtihiin shaqsigii wanaagsanaa baa la garan waayey kii xumaa baa la garan waayey meel wax u socdaan baa la garan waayey ummaddii baa isku laysay waa lagu kala qaxay wa- cuquubada hadda abaaraha waxay ka dhalatay qabyaalad baan anigu aaminsanahay saa darteed marka in soomaaliya qabyaaladda ay dhaafaan oo midoobaan oo dalkooda ku midoobaan oo midnimadooda ay ku midoobaan oo islaamnimadooda ay ku midoobaan oo waxa ay yihiin ay ku midoobaan sababtu waxay tahay waxa qiraal u ah four pointy five baa laga dhigay shan beelood baa laga dhigay soomaaliya waa isku isir waa dad qabaa'il ka soo jeeda shan qabiil bayba ku soo urureenba inay yihiin shantaasu markay isu yimaadaanna shan walaalaa wey oo dawladda wadaaga oo dhulka wadaaga oo wax kasta oo meeshay soomaaliya yaal wadaaga wey saa darteed marka in qabyaaladda laga xoroobo qodobka saddexaad wuxuu yahay oo ugu yacni aan odhan karo dhowrka jeer aanu ka hadalnay waxay tahay ama ummadda soomaaliyeed inta caqliga leh iyo maankoodaba ka guuxayaa wuxuu yahay in isticmaarka qaawan oo dowladaha qarbiga ahi ay wadaan oo weliba ay wakiilka ka tahay dowladda etoobiya oo ay ku soo sintay intay wax kala garan waayeen inay yidhaahdaan qabiil hebel baa madaxweyne qaadanaya qabiil hebelna ma qaadan karo iska daa wax kale meel inta wax kasta lasoo dhaafay in qabaa'ilkii la yidhaahdo midna madaxweyne ma noqon karo midna madaxweyneu noqon karaa saa darteed marka afarta sanoo soo socota ilaahay idankiis soomaaliya in la xoreeyo laga xoreeyo etoobiya dadkay ugu horrayso etoobiya xuduudkeeda inay ku noqoto etoobiya inay faraha kala baxdo soomaaliya soomaaliya inay ee cirkeeda dhulkeeda iyo baddeeduba ay xor u noqdaan soomaaliyana ay xor ugu noqdaanoo qof kasta oo soomaaliya uu si xora ugu noolaado siyaasiyan iyo dhaqaale ahaan iyo ma garanaysaa wax kasta oo ay leedahay soomaaliya waxaan rabnaa in arrintaa laga xoroobo ee soomaaliya oo dhanna shacabku waxay ka midaysan yihiin in ma garanaysaa arrintaasu ay noqoto arrin ee dalkooda inay xornimo ugu noolaadaan waa ka midaysan yihiin cid kasta oo ma garanaysaa taageerta arrintaasuna soomaaliya waxay u arkayaan inuu yahay shaksi aan jirin shaksiga etoobiya ka amar qaadanaya sak- shaksi jira maaha shaksi u qalma inuu soomaaliya hogaamiyo ama dowlad qaran ha ahaato ama mid ma garanaysaa ee dowlad goboleed ha ahaato uma qalmo mana aqbalayaan waana lagu wa- waana waa waxaana keenaysaa waxa lagu arkay baa keenaysa waxaa la doonayaa marka oo aan rabnaa waxay tahay inaan arrimahaas eh, u toog hayno shacabkuna diyaar buu u yahay inay ma garanaysaa ay madax bannaani ay helaan inaan lagu soo daakhilin dalkooda inaan lagu soo daakhilin eh, diintooda kaalinta dhaqanka maxay noqonaysaa kaalinta dhaqanka waxay noqonaysaa in ma garanaysaa dadka lagu hago dowladda wanaagsan inaanu horkacno bay noqonaysaa nabadoon xarrago oo xasan haykal uu warramayey barnaamijku waa caawa iyo daljir iminkana waa dhanka abaaraha degmada cabuwaaq ee gobolka galguduud ayaa waxaa ka bilaabatay gurbad ballaaran oo biyo dhaamin loogu samaynayo dadka abaaruhu saameeyeen ayaanle cabdulaahi jaamac ayaa warbixin arrintaasi la xidhiirtana stuudiyaha daljir ee magaalada cabudwaaq ka soo jeedinaya guddiga gurmadka abaaraha ee dhowaan lagu wareejiyey lacagtii qoonda ahaan loogu talagalay deegaanada hoos yimaada magaalada caabadwaq oo ka soo gaartay dowlad goboleedka galmudug state si biyo loogu dhaamiyo dadka iyo dunyadu abaartu aafaysay ayaa maanta guddigan iyaga iyo booyado biyoa oo ay la socdeen waxa ay gaareen deegaanada miyiga ah oo markii hore ay soo qiimeeyeen inta ay la eg tahay baaxadda abaareed ee ay qabaan dadka hooladhaqatada ah gudoomiyaha degmada caabadwaq ee dowlad goboleedka galmudug mahad cumar cilmi ayaa sheegay inay ku guulaysteen qiimayntii ay soo sameeyeen wejiga koowaad ee biyodhaamintana ay bilaabeen daafurkii biyaha abaaraha ee aada horeyba ula socoteen nala kala sugayey guddigii ummadda waxgaarsiin lahaa inaanu soo dhammaystirno waxaanu ku guulaysanay inaanu guddigii ummadda u adeegi lahaa oo si hufan oo dhammaystiran ku gaarsiin lahaa waxa yar oo loo hayo iyo wixii dib ka yimaadaba inaanu soo dhammaystirno waxaanu ku guulaysanay inaynu gaarsiinno ummadda dhulka baaxaddiisa kala degan laandheer ilaa iyo dhabad ilaa iyo kabawar ilaa aracadays alxamdulillahi rabbilcaalamiin arrintaas way inoo fadhiisatay biyo aad u tiro badanna waanu gaarsiin doonaa oo aanu wakti badan gelinay sidii aanu ugu qoontayn lahayn ummaddaas waxaana jecel lahay in ilaahay nagu ceebastiro oo aanu ku guulaysanno arrintaas gudoomiyaha guddiga abaaraha ee magaalada caabudwaaq caaqil axmed haaraa iyo nabadoon yuusuf shire oo xubin ka ah guddiga abaaraha ayaa ka warbixiyey sida ay biyaha u gaarsiinayaan dadka iyo duunyadu ay abaartu haleeshay iyagoona qurba joogta ugu baaqay inay kaalintooda ka qaataan gurmadka loo fidinayo dadka ay abaartu saamaysay inuu bilowday wejiga koowaad ee biyodhaaminta biyahaga gurmadka abaaraha oo dhan lacag saddex iyo toban kun oo dollar ah oo soo gudbiyey guddiga abaaraha ee heer federaal oo soo maray maxaa la yidhaahdaa ameerikasaaminkan kalen galmudug oo ay guddoomeen maxaa la yidhaha guddoomiyaha degmadu loona magacaabay guddiga anigu aan madaxda u ahay waxaan soo samaynay sarfey ama qaymayn dhulka ay hoos yimaad degmada caabudwaaq lama odhan karo waa baahi ku filan ama u qalanta laakiin waxaan samayn wax la yidhaahdo inaan samayna a afqoyn wax la yidhahdo dad iyo xoolaba hadda waxaa way ka bilaaba doontaa afar aag aaga dhabadeed waxaa ka bilaaba doona biyo dhaamis waxaa maamuli doona waxaa weeye guddiga maamulka degmada guddiga gurmadka abaaradaha ee dhabad iyo guddiga maamulka ee degmada caabuda xubna wakiilkaa siay xisaab celin sax u keenaan waxayna gaarsin doonaa ilaa kabawar iyo aagga mas-uuliyadda hoos timaado saddex aagoo kale fogfog adagana waxaan gaarsiin doonaa haddii allaydno wixii ilaahay u xugmay haddii allaydno waxaan la socodsiina dadweynaha ku nool degmada caabudaq iyo nawaaxigeeda inay u arkaan baahidaas waxa weeye nafdhuuni inay tahay ciddii waxa loo keenaaba ilaahay ha ku shukrido ilaahayna ha barido annaguna waxaan gaarsiin doonaa haddii allaydno sida ugu habboon ceelasha waxaa jira shan ceel oo ayaguna bixinaya biyaha ku biyaha dadka waraabiya lacagna aan ka qaadin haddana shidaallaan u fadhiya shan fuustoo shidaal ayaan ugu talagalay inaan geyno oo fuusto ceel kastaba hal fuusto way ku mahadsan yihiin waana kaalmadii koowaad oo dhinaca ayaga ka tagta wixii dambe u yimaadana insha allah way u imaan doonaan sidaas baan hawsha rabnaa inaan ku bilowno waad mahadsantihiin bacda saxaafadda degmada tan caabud waaq iyo nawaaxigeeda ilaa dhabad ilaa bangeele ilaa arcadays iyo nawaaxigeeda intaasaanu maanta daafurnay inay haddeer dhaqaaqaan oo loo geeyo wixii ay gaaraan ilaahay baa mahad leh waddankan annagu aannu deggannahay waqooyiga galgaduudeed degmooyinka ah asiiba degmada caabud waaq iyo nawaaxigeeda waxaannu leenahay in yacni arrintaas hay-adaha deeqda bixiya dadka u dhashay degmooyinkan caabud waaq iyo balambal dhabbad iyo wixii la halmaala in ay u gurmadaan weli ma aysan arkin runtii iyo xaqiiqadii markii laga hadlo wax yacni gurmad ah oo yacni loo fidiyo ma aysan arag ayalla cabdulaahi jaamac redio daljir
barnaamijka caawiya daljira khyaare waa naga intaas anigoo tolmaan ayaa ka soo jeedinaya istuudiyaha daljira magaalada boosaaso dhammaan xarumaha raadiyo daljir iyo bogga internetkana waad nagala socoteen intaan barnaamijka lamid a ku kulmayno nabaday